bulshada danta yar ee ku nool magaalada kismaayo ayaa waxay intooda badan ay ku shaqaystaan gaarigacanada la riixo taasoo ay qaarkood kusoo dhacsan jireen nolol maalmeedkooda balse hadda waxay saameyn weyn ay kala kulmeen tagaasiyada kusoo batay magaalada kismaayo kuwaas oo siyaabo kala duwan uga shaqaystaan suuqyada qaar ka mid ee muruqmaalatada ka shaqaysta gaarigacanada ayaa ka warbixiyey saameynta ay tagaasiyadu ku reebeen noloshooda gaargacanka shaqadiisa weba yaraataba wax aan hadda aan- aan- aan ku qabanayna maba jirto badiribiyaalka iska fadhinaa naagihii biil bay nagu sugayaan ya kugna ma u hayno sideena ugu raqanina ilmihii baa baahan xaafadda joogo eh wax hadda de oo hadda jeebkeena ugu jiro ama u geenayna maba jirtoba tagsiga wuxuu noo saameeyey dee waqtiga tagsi la furo waxaa waaye gaargacanku ka qaada lahay usaaba qaatee Eh, ma- maxaan kala qaban karnaa hadda wey darbiyaadka iska fadhinaa waxaa danta qabanayna ma jirto eh waa umaana xooggeena wadanaa eh waxaan ku shaqaysanayna ma jirto eh shaqaad aan haynana ma jirto dowladda shaqa ha noo yeesha de. Ana shaqa u baahannahay xooggeena wadanaa
unaku waa un hadda qaadayna ma leh ayaga way oo hadda lafta la dhiibaya raashinkooda ayaga qaadanayan una hadda shaqadan waxaa waaye bakaarkan waa laga soo binayo oo bakaarkaas la geynayo alaab oo anta laga soo qaadayo bannaankana la keenayo waxaas kale oo unaga hayna ma leh oo ku shaqaysanayn awal hore intaa ka qaadi jirnay xaafadaa geyn kirmi laba dolar saddex dolar hadda waa yaro oo laba dhar eh oo inta laga soo qaadayo oo bakaal hoolka dharka soo qaadayna oo miisiskan u keenayna iyo dirgaan soo dhaami iyo bakaal oo laga soo qaaday meeshaan la keenay ma wax kale oo unug hayna ma leh maalinto laba doolar maalinto hal doolar maalinto saddex doolar yaa maxaa adeera muudiyey waxa oo hadda taksiga qaadaya oo gaari gacan la qaadaya hadda wax usoo wax usoo dhigtay taksiile dhib weyn buu aad iyo aad buu ugu hayaa taksiile gaari gacanle wax oo macnaha had maanta uu qaadi lahaa ma jirto magaalada baa isku mogmoondiy waxaas buu ku jiraa mugmay hadda haddii wax yar uu yahay taksiilaha qaadaayo gaari gacanle wax haddii uu qaadaya ilaah uwir ma jirto waa shaq xumadaas baa ka taalaa magaalada si kastaba ha haatee daruufaha adag ee muruqmaalatada magaalada kismaayo ay wajahayaan ayaa waxay saameyn weyn ay kala kulmeen tagaasiyada taas oo aysan mararka qaar hataa helin nolol maalmeedkooda waxaana ay yihiin qaarkood kuwa biil ay ka sugayaan qoysaskooda waxaana hadda ay markaasi wajahayaan nolol aada u adag